alxamdulilah rab اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jiray kitaabu alashriba iyo xadkii uu lahaa qofka khamri cabbaa waxa uhi sheekhu raxima allahu tacaala wa xaddu lxuri ka xorkaa xadkiisu arbacuuna afartan jeedal weeye wa raqiiqin wa xaddu raqiiqin addoon xadkiina cishruuna labaatan weeye bisawtin wa yakuunu waxaanu noqon bisawtin jeeda lawaa'idin ama gacmo aw nicaalin ama kabo aw atraafi hiyaabin ama maryaha faraqiyadooda wa qiila waxaa la yatacayanu sawtun jeedalkaas iyo caynoobi baa layidhi walow ra'aa alimaamu imaamku haddii uu raayeeyo buluuqahu gaadhidiisa waxadku gaadho amaaniina siddeetan jaasa waa bannaanyay filasaxi haddaan qabanno waziyaada waziyaadatu ziyaadaduna tacsiiraatu weeye wa qiila waxaa la yidhi xaddun xad weeyana waa la yidhi waxau leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala wa xaddu lxuri qofkii xorta ahaa ee wax sakhraaminaya cabbay xadkiisu waa arbacuuna waa afartan jeedal waayaa xadiid dhowra ayaa ku soo aroortay si xadiidka saxiixa ay uu tilmaamayo imaamuulbukhaari iyo muslim ay warinayaan anas aga warinaya kaana nebiyu yadribu fi lkhamri biاljariidi waannicaali arbaciina waxauu nebigu jaaa mid jeedloo ku garaaca khamriga jariidka iyo laamahan timirta iyo kaba ayaa afartan jeer lagu dhufan jiray jarada fi lkhamri biاljariidi waannicaali wa jarada abubakar arbaciin abuubakarna arbaciin ayuu jeedlay mararka qaarkoodna ul markaa ayaa laba jeer lagu dhuftay laba uloodoo markaa afartan markaa laamood saasoo kale leh waxaanu noqonaya waraqiiqi waxaddu raqiiqi addoonka xadkiisuna waa cishruuna waa labaatanoo xad kala barhmaya weeyaanoo dee fain atayna bifaaxishatin facalayn nisu ma cala almuxsanaati min alcadaab wixii markaa kuwa hortaa lagu leeya ubaa kala barhkood ayagana lagu yeelanaya addoommada bisawtin wa yakuunu xadku wuxuu noqonayaa bisawtin jeedal ayuu noqon ow yaddin aw aydin aw yaddin labada nusqa waa jireen aw aydin ama gacan ow yaddin ama gacan ow nicaalin ama kabo ow atraafi hiyaabin ama maryaha faraqyadoodaas ayaa lala dhacayaa xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan saynu soo tilmaannay kaana yadribu biاljariidi waannicaal nebigu wuxuu ahaa mid ku garaaca laamaha timirta iyo kabo xadiid kale bukhaari abu hurayre ka warinayo uutiya nebiyu bisakraanin sakraan baa loo keenay fa amara bidarbihi wuxuu faray in la garaaco fa minaa man darabahu biyaddihi mid isagu gacanta mid ku dhuftay baa naga mid ahaa mid isagu kabta ula baxay oo ka jaray baa naga mid ahaa waxaa naga mid ahaa bale mid intuu maradiisa markaa qaatay isaguna kaga jacsiiyey macnaha waa in dee maradii markaa inta la ururiyo dabeetana lagaga jacsiiyo markaas si ay dee u xanuunjiso waqiila waxaa la yidhi yatacayanu jeedalka waxaa u caynoobayaa sawtun sawd ayaa markaa u caynoobaya oo iyadu waa jeedalun waxaa markaa lagu garaacaya qofku hadduu yahay dee qof qawiya sidii xaduzinihii iyo xadulqadafkii iyo ay ahaayeen walow ra'aa alimaamu imaamku hadduu raayeeyo buluuqahu gaadhitaanka xadka xorkaa inuu gaadho amaaniina siddeetan jaaza waa bannaan yahay fil asaxi asax haddaan qabanno waa iska bannaan yahay waayo xadiid uu warinaya imaamu shaafici fii musnadihi walow xadiidka markaa la daciifiyey ayaa wuxuu tilmaamayey inuu nebigu afartan jeedlay abuubakarna afartan jeedlay cumar baa siddeetan jeedalay markaasaa cali wuxuu lahaa dhammaanteed waa sunna oo weliba kalaan ka jeclay siddeetanka leannu markuu cabbuu sakhraamo yacnii hadayaan buu samaynayaa haddana iftire ayuu samaynayaa iyo been abuurad waxyaalo fara badan oo kale ayaa u raacaya buu leeyahay taas ayaa markaa loo kordhinayaa waxaa kaloo xadiid imaam muslim uu warin soo saaray anas aga warinayo nebiga shaarib ayaa loo keenay waxabay markaasuu ku dhuftay laba laamood oo afartana abuubakarna sidaasuu sameeyey cumar markii wakhtigiisii ahayd ayuu markaa dadkii la tashaday ee markaa dee magaalooyinkii iyo reer la reer magaaloobay ee wax badan yani la fudaydsaday ee markaa wax badan la cabbay cabdiraxmaan wacawf a yidhi markaa xuduud siddeetan iyo ugu fududo kii ayuu markaa cumarna ku dhaqaaqay axadna markaa ma inkirin aanigu wuxuu leeyahay asaxa ka hor jeedaa ma bannaana in laga siyaadiyo cali lafdiisu waa uu ka noqday oo siddeetan afartan ayuunbuu jeedli jiray haddaba wa ziyaadatu ziyaadadan iyo dheeraadka labaatanaafartanka dheeraadka ah lagu kordhiyey tacsiiraatun waa tacsiiro oo hadday xad ahaan lahayd dee ma bannaanaadeen markaas in laga tagaa tacsiir ayay markaa noqonaysaa oo sawta marka la yidhaahdo tacsiir aadna xuduud lama gaadhsiiyo sawtan markaa xadkii la gaadhsiiye tanay markaa ku gaar tahay ayay yidhaahdeen iyo mee waxyaalo markaa ka dhashay markaa khamrigan cabbitaankiisa ayaa markaa aan mid qudha ahayn oo tacsiiro markaa isu tegey weeyaane tacsiir keliya may ahaanin waqiila waxaa la yidhi xaddun xad weeye ee siyaadadan lafdeedu waa xadkiiune tacsiir iyo ganaax maaha wa yuxaddu haddaba waxaa lagu xadayaa biiqraarihi ow shahaadati rajulayni laa biriixa khamri khamri ka soo uray wa sugrin sakhraamid wa qayin mantag lagu xadi maayo wa yekfiih waxaa ku filan fii iqraarin iyo wa shahaadatin shariba khamraa wa qiila waxaa la yushtaradu waxaa la shardeeya wahuwa caalimun bihi mukhtaarun ayuu cabbay walaa yuxaddu xaalu sugri la xadi maayo wa sawdulxuduudi bayna qadiibin ul iyo wa casan waxay u dhaxaysaa laan yar iyo dhangad yar iyo iyo ul weyn wa radbin wayaabisin mid qoyan iyo mid qallalan wa yufariquhu cala alacdaa'i xubnaha ayuu ku kala geyn ila almaqaatila meelaha loo dhinto mooyaane walwaja wailalwaja mooyaane qiila wara'sa madaxa mooyaane walaa tushaddu yadduhu la xidhi maayo walaa tujaradu hiyaabu maryahana laga saari maayo wa yuwaala darbu waa la xidhiidhinayaa garaaca bixaydu si oo yaxsulu waxaa sinaya sajrun ka joogsasho iyo keeriid markaa wixii laga eriyo wa tankiilun iyo cuquubayn dee kayrkii ay wax ku qaataan waxau sheekhu halkan ayadana inoo gelayaa wixii uu ku sugmayey wuxuu uhi wa yuxaddu waxaa lagu xadayaa biiqraari qirasho uu yidhahdaa khamri baan cabbay ama waxa waxwaaliyaan cabbay hadduu yidhaahdo waa la xadayaa ow shahaadati rajulayni laba nin haddii ay ka marakacaan inuu markaa khamri cabbay isagana waa lagu xadayaayo xuja sharciya weeye oo xuduudda ragunbaa ka marakacay dumar kama marakacaan laakiin lagu xadi maayo nin iyo laba dumar oo bayina naaqisa weeye asalu waa bara'atu dimma yemiin marduuddo ah oo ciddii markaa dacweynaysa lagu celiyana lagu sugi maayo wa riixin walaa biriixin biriixi khamri khamri ka soo uraya markii meeshii la soo joojiyaba bahalkiiba waa ka soo kankamayaayoo dusha ayuu uga soo baxay wa sukrin dee waa sakhraansanyaoo waa circirayo waa dhacdhacayaaba wa qayin halkanuu mantagla jeestayoo gebigiisiba khamri buu soo afrogay intaa midnaba lagu xadi maayo le'anno waxay dhahen waxaa suurtagala qalad ahaanba inuu cabbay oo isagoo biyaamo sharaab moodayaa inuu cabbay ayaa dhici kartaa amaba yacnii in la qasbay ayaa la arkaa toddobiyo siddeetankiiba anigoo muqdisho jooga ayaan meel masaajid kuma dhowaydoo magaalada dhexdeeda ahayd baan sharaable xaggaa dambe u dheero ay ka muuqdaan waxlaa yare sharaabka wareejiya ayaan siliinta masaajidka soo baxay galo sharaab ka soo cab kadigii markaan marayaaba nini qabtay markaasuu ni maxaad ka doonaysaa meesha masaafku sharaabkaasna ka soo war waa khamriga iskaga joog buri sharaab maahe dee haddaan dhaa ii shubo markaa ii dhiibaan oo markaa ka dhargo oo kalunbay noqon lahayd marka waxaa dhici karta qofku inuu qalad ku cabbay ama waxaa dhici karta dee in laguma qasbay xuduuddana waxaa lagu reebaa bishubha ayaa lagu reebaa wayekfii waxaa ku filan fii iqraarin waxaa ku filan iqraarkii qofku uu qiranayey inuu khamri cabbay ayaa ku filan wa shahaadatin shahaadadiina waxaa ku filan shariba khamran khamri ayuu cabbay yacnii qofku markuu qiranayo waxaa ku filan iyo shahaadadiiba khamri ayuu cabbay iyo khamri ayaan cabbay ayaa ku filan yacnii waxba markaa in la sii dabasiyo isagoo markaa og waxa inuu khamri yahay oo uu doortay ayada waxba shardi ma aha asalku waa cadamulikraah inaanu jirin sida badan qofka wax cabayana xaaladiisa waxa u qaaliba dee waxaanu cabaya inuu og yahay markaa saasuunbaa lagu xambaaraya waqiila waxaa la yushtaradu waxaa la shardiyaa tafsiil iyo kala saaridoo waa inuu shaahidku yidhaahdaa shariba khamran buu cabay walxal huwa caalimun bihi isagoo khamrigan ogoo mukhtaarun doortay oo aan la ciqaabin aan la dirqinin ayuu cabbay li'anno waxaa lagu ciqaabaa yaqiinsi shahaadadii sinada oo kale walaa yuxaddu la xadi maayo xaala sukrihi sakhraamidiisa xilligeeda la xadi maayo oo dee waxaa la doonayaa waxaan in lagaga joojiyo waxaa la doonaya in la xanuunjiyo la cuquubeeyo dee isagoo sakhraansanna waxba ma oga wa sawdulxuduudi haddaba xuduudda iyo tacsiirtaba jeedalkeedu ama yacni ushan lala dhacayaa wuxuu u dhaxeeyaa bayna qadiibin dhangadii yaraydiyo wacasan ushii weynayd waa markaa jeedal u dhaxeeya wa radbin wayaabisin mid qoyan iyo mid qallalan buu u dhaxeeyaa oo markaa waa mid yacnii qallalan la dooni maayo oo iska jaba mid qoyanna la dooni maayo mid labadaa u dhaxeeya inuu noqdo ayaa la doonayaa wa yufariquhu waxaanu sawdka iyo jeedalka ku kala geyn calalacdaa'i xubnaha meel qura uun ka garaaci maayo dhowdaa ka saari maayee yacni xagganu kaga dhufanno xagganu kaga dhufanno xagga dambu kaga dhufanno yacni dhinac kasta waa laga casaynayaa ila almaqaatila yacni cali bni abi taalib baa laga wariyey see bayhaqi uu warinayo inuu yidhi ninkii jallaadka acdi kulla cudwin xaqahu wataqi lwajha waxaad siisaa xubinka saddex xaqiisa sii oo jeedalkiisa markaasi wejiga iyana iska ilaaliyo ha kaga dhufanin buu yidhi ila almaqaatila meelaha maqaatisha ahee loo dhinta mooyaane meelaha iyada waa laga halkaa markaa wadnaha iyo dhuunta iyo meelaha kelyaha iyo meelaha waa laga ilaalin markaba hadday wax kaga dhacaan qofku markaasuu dhinto waalwajha wa ila alwajha iyo wejiga mooyaane wejigana isagana lagaga dhufan maayooo idaa daraba axadukum falyattaqi alwajha midkiin markuu wax garaacayo dee loo ogol yahay wejiga ha iska ilaaliyo markaa foolxumada markaa haddii ay waxyeele ka gaadhana ka imanaysaa fara badanoo waa laga ilaalin qiila waara'sa wa ila ara'sa madaxa mooyaanoo madaxiina sharaf buu leeyahay sida wejigaoo kaleo isagana lagaga dhufan maayo walaa tushaddu yadduhu gacantiisii la xidhi maayo bal waa la yska dayn markaa kolbaha isaga dhiga markaa wixii lagu dhufanaye walaa tujaradu laga qaawin maayo hiyaabuhu maryihiisii fududaa ee markaa aan diidaynin garaaca laakiin hadduu maryo markaa dee culus soo xidho ama bustayaal isku soo dedo ama koodhan waaweynu hoose intaasoo shayu iska soo dedo ayada taa waa laga saaraya laakiin maryihiisan caadiga unbaa loo daynaya leannu hadduu waxaa faraha badan isku soo dedo dee garaaciba ma gaadhayo xanuunsanba maayo wa yuwaalii wuu xidhiidhin ama wa yuwaalaa waa la xidhiidhin addarbu garaaca waa la xidhiidhin bixaydu soo yaxsuru xasri sajrun yacnii ka joojid iyo keelid waxaa wa tankiilun iyo dee cuquubayn nakala waxaa la waliba waxyeellada ay cidda kale ku cibro qaadataa la yidhaahdaa yacnii ay ka xasilaysa marka waxaan in laga joojiyo cuquuba ay ka xasilayso laakiin haddii inta mid lagu dhufto deetana la yskaga shaaheeyo haddana mid kale lagu dhufto dee markaa wixii wax xanuunjiya oo waxaanuu kaga joogsado oo markaa cuquuba markaa ay ka dhalanayso ma aha faslun haadaakani faasilun fi tacsiiri waxaa tacsiirta la yidhaahdo ayuu u baab yahay tacsiirtu waxaa la yidhaha cuquubatun hayru muqadara sharcan tajibu xaqan lilaahi ow liaadamihi fii kulli macsiyatin laysa fiiha axadun walaa kafaara haaliba waxaa la yidhaha waa cuquubo sharci ahaanaan qadarnayn oo waajibtay oo ilaahay u waajibtay ama aadami u waajibtay waxaanay ka waajibtaa macsiyo kasta oo aan xad iyo kafaaro midnaba haaliban sida badan aan lahayn tacsiirtu iyo xadkuna waxay isku khilaafaan saddex arrimood mid weeyaane tacsiirtu xagga dadka way isku khilaaftaa oo masalan qof baa waxaa ku filan yar canaan iyo riixid iyo koofiyadoo laga qaadaya dadkii markaa ahlusharafka ahaa canaanteedu intaasay noqonaysaa halkan mid canaada laga yaaba tacsiirtiisu inay noqoto labaatan jeedal in gowda lagaga saaro halkay mid kale noqon karta xaligay noqon karto ayay mid canaan noqon kartaa mid bay dhirbaaxo noqon kartaa yacni xagga dadka bixasabi naasi hadba dadka qadarkoodu siduu yahay ayay isku khilaaftaa midda labaad waxaa bannaan tacsiirta in laga ergeeyo iyo in la cafiya labaduba way bannaan yihin xad lagama ergeeyo lamana cafiyo midda labaad midda saddexaad wixii ku dhintaa tacsiirta waa la magdhabaa laakiin xadka wixii ku dhintaa lama magdhabo marka arrimahaasa udhexeeya wuxuu uhi sheekhu yucasaru waxaa lagu garaaxaa fii kulli macsiyatin macsiyo kastoo laa xadda laha walaa kafaara xad iyo kafaara midnaba aan lahayn bixabsin xabsi ayaa lagu ganaaxaa ow darbin garaacid ow safcin ama feed ow tawbiikhin ama canaan wayajtahidu limaamu baa ijtihaadaya fii jinsihi wa qadrihi wa qiila waxaa la in tacallaqa biaadamiyin aadami hadduu ku tacalluqo lam yakfi tawbiiqun canaani markaa kuma filla ee fain jalada hadduu jeedlo wajaba waxaa waajiba an yanqusa fii cabdin can cashri jalda inuu ka nuqsaamiyo wuxurina can arbaciina waqiila waxaa la cishriina waa inuu markaa ka nuqsaamiyaa wayastawii fii haadaa kaa waxaa sinmaya jamiicu lmacaasi macaasida dhammaanteed ayaa ku siban filasaxi asax haddaynu qabanno ee walow cafaa hadduu cafiyo mustaxiqu xaddin xadkii mutay falaa tacsiira lilimaami imaamka tacsiiri umay sugnaanin filasaxi ow tacsiirin buu cafiyey falahu waa u sugnaaday imaamkii tacsiirii filasaxi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay isagoo inoo xadaynaya wuxuuhi yucasaru waxaa lagu ganaaxayoo lagu edbiyaa qofka fii kulli macsiyatin macsiyo kastoo laa xadda laha aan xad lahayn walaa kafaara kafaarana aan lahayn ama xaq ilaahay leeyahay ama xaq aadami leeyahay ha ahaato shay markaa xad le muqadama ha u noqoto sida markaa dee ruux dumara oo ajnabi aho markaa mubaashiriya taataabasho ula sameeyo sariiqo iyo xadid markaa hantii lagu goynayey ka yar cay markaa aan qadaf ahayn yacnii taswiirkii iyo foojariga iyo markhaati beenaalihii iyo xaqdarra markaa inuu ku garaacayo macsiyooyinka noocaasa ee aan xad go'anna lahayn tacsiirna lahayn ayaa qofka lagu xadaa waxaana markaa ku saaray xadiid abu daawuud uu warinayo sheekh albaanina sanadkiisa uu xasan ku tilmaamay fii sariqati thamar midhaha xadiideedu markay nisaabkii ka hooseeyaan yacnii toban jeedal iyo markaa labanlaab laga qaado ayaa lagu jeedli waxaa kaloo cali la weydiisay bayhaqi warinayo yaa faasiqu yaa khabiisu haddaad qof ku tidhaahdo isagana waa la ganaaxi baa layidhi markaa macsiyo kastoon xadiya kafaaro toolo lahayn ayaa lagu ganaaxaa muxuu haddaba noqonayaabaa isweyddiinla bixabsin xadhig ayuu noqon oo ganaaxi xadhig buu noqon ow darbin garaac buu noqon ow safcin safci buu noqonoo safcigu waa feedhka addarbu bijamci lkaf gacantua markaa urursano markaa lagaga jugsiiyo ow tawbiiqina ma canaan waayo waxaasoo dhammi inay macsiyada ay xumaanta ka joojiyaan ayay markaa keenayaan wayajtahidu limaamu baana ku ijtihaadayaan fii jinsihi wa qadrihi jinsiga uu ka dhigaya intuu leekaysiinayo li'annahu sharcan mar haddaanu muqadar ahayn imaamka ayaa loo wakiilanaya isaga ayaa markaa ku ijtihaadaya hadba dadka maraatibtooda iyo macaasida iskhilaafkooda ayuu markaa eegayaa waxaa laga yaabaa qofkii weynaya mas-uulka ahaa ee mar si wuxuga dhaceeni dee inay yar canaani ku filan tahay mid markaa in dhowda laga saaraa buu u baahan yahay mid in la yar xidhaa buu u baahan yahay ayuu macsida kaga joogsanaya midba waa qadarkiisa wa qiila waxaa la yidhi in tacallaqa tacsiirtu biaadamiyin aadami hadday ku tacalluqdo xaq aadami dartii loo ganaaxayo lam yakfi tawbiiqun canaani kuma filla waayo xaqa aadamigu markaa waa adag yahay markaa in la yar cancanaantaanu kuma fillee waxyaalihii kale ama xadhiggii ama jeedalkii ha loo sameeyo ile qofka lafdiisu inuu bogsadaabaa la doonayey haddii kaloonu arag qofkii oo la xanuunjiyey isaga lafdiisu inuu waxyeelayo ayaa dhici kartaa waqiila in tacallaqa biaadamiin lam yakfi tawbiiqun fain jalada hadduu jeedla haddaba imaamkii macnaha wuxuu doortay inuu jeedlo wajaba waxaa waajiba an yanqusa inuu ka nuqsaamiye fii cabdin can cishriina jalda waxorina can arbaciina afartan waa inuu markaa ka hoosaysiiyaa waayo dee waxay ahayd tacsiir halaan idhi shan shan lama gaadhsiiyo waxaa ka mid ahay tacsiir aadna xuduud lama gaadhsiiyo xuduudda halkii ugu hoosaysay waxaynu soo marnay mutco meher lama gaadhsiiyo waxaynu soo marnay xukuumo arshi muqadara lama gaadhsiiyo waa tii saddexaad oo tacsiir aadna xuduud lama gaadhsiiya xuduudda halka ugu yar lama gaadhsiiyo waa in laga nuqsamay man balaqa xaddan fii hayri xaddin fahuwa min almuctadiin inkastoo mursal lagu tilmaamay bayhaqi baa wuxuu leeyahy qofka xad gaadhsiiya fii hayri xaddin muctadiinta ayuu ka mid noqonayaa wa qiila waxaa la yidhi waxaa waajiba in laga nuqsaamiyo xor ishriina labaatan jeedo waa in laga nuqsaamiyo waa xadkii addoonka culimada qaar baa waxay qabaan inaan toban lagalaga kordhin karin laa yujladu fowqa casharati aswaatin ila fii xaddin min xuduud illaah toban jeedal wax ka badan xad xuduudda ilaahay ka mida ayuunbaa lagu xadi karaa sidaasa adrac iyo siraajudiin albulqiini iyo sidaasay markaa doorteen imaamu shaaficina xadiidku waanu soo gaadhine hadduu soo gaadhi lahaa la qaala bihi ayay yidhahdeen waa odhan lahaayoo waa ku tegi lahaa wayastawii fii haadaa kanaan soo sheegnay waxaa ku siman jamiicu lmacaasii macaasidii aan soo marnay oo dhan ayaa markaa ku siman oo isku mid bay ku yihiin macnaha in yacni waxyaalahan markaa uu noqonayo tacsiirtiisu iyo insaan looga nuqsaaminayo waxa markaa ku siman macaasidii oo dhan wax lagu kala saaraana ma jirto adilada ayaa ama muqadamaad wax xad lahaata ama yay ahaanin taanigu wuxuu leeyahay macsiyo kasta waxaa loo eegayaa un wixii u munaasaba ee markaa wixii xad waajibinaya ah oo masalan iminka markay tahay tacsiirta muqadimaadka zinada xadkii zinada la gaadhsiin maayo laakiin xadulqadaf wuu dhaafin karaa oo sagaal iyo sagaashan buu maraa ka dhigi karaa addoonkiina sagaal iyo afartan buu ka dhigi karaa marka qadaf markaa la yar salbeebana ilaa sagaal iyo toddobaatan baa laga dhigi karaa macnaa waxay leeyihin macsiyo kasta xaggeeda loogaya iyo mee way siman yihiinoo macsiyo dhammaanteed markaa waa in arbiciinka ama cishriinkaa laga yareeyaa fii cabdin can cashrati jaldatin waxorin can arbiciina waqiila cishriina intaasay macasiyo o dhami ku sibantay iyo mee macsiyo kasta waxaa loo eegaya tay muqadamadii hordhaca u tahay wixii zina hordhaca xagga zinada loogi wixii tuugo hordhaca tuugada unbaa loo eegi wixii xadulqadaf markaa u muqadamo yacni xadulqadafkii unbaa laga hoosaysiin buu leeyahy walow cafaa hadduu cafiyo mustaxiqu xaddin xad qofkii mutay hadduu cafiyo oo masalan xadulqadaf buu ku mutay qof baa lacaayoo zinayn xumaan lagu sheegay qofkana xadkaa mutay soon wuu iska cafiyey falaa tacsiira lilimaami fii rasaxi imaamku tacsiir ma laha iyo ganaax ma samayn karo li'annahu waa xad laasima muqadara imaamku nadar kuma lahaa mar haddii uu riday markaa madbuud buu ahaaye kii lahaa u beri yeelay ma yeelanayo imaamku tacsiir taanigu wuxuu leeyahay lahu tacsiiru li'annahu xaq ilaahay marnaba kama madhnaa ow cafaa mustaxiqu tacsiirin tacsiir kii mutay baa cafiyey falahu imaamkii tacsiir buu leeyahy fi rasaxi xaqa ilaahay inuu u cafiyo tacsiirta asalkiisa ayaa dee binadar ilimaam ku tacalluqayo markaa cid kale oo riday yacni raadayn mayso midana tacsiirtu waa hayru madbuudin baa la yidhi markaa imaamkii inuu tacsiiraa buu leeyahay kitaabu siyaari wa damaaniilwullaati wuxuu kitaab yahay siyaalkii waa horarkii iyo weerarkii qofka markaa la soo horarayay ee la soo weerarayay wadamaaniil wullaati iyo madaxda magdhowgeedii siyaal iyo musaawala alistiaala waalwuhuub waxaa la yidhaha inaad cid kale markaa ku booddo oo markaas aad ku dheeraato damaanilwullaatna dee madaxdu bal wixii markaa waxyeelle ay geystaan ee dadkii ay xukumayeen ay u geystaan yacni kii la damaanaya kii aan la damaanaynin ayuu markaa isagana inooga hadlayaayo fasalka waxaa kaloo markaa soo hoosgelaya gudniinkii iyo itlaafulbahaayimkii waxay xooluhu dilaan iyo waxaasina waa soo hoosgelayaan waxaana u asalaa horarka markaa iska difaaciddiisa aayadda ilaahay leeyahay faman ictadaa calaykum factaduu calayh bimili ma ictadaa calaykum qofka idinku xadgudba idina ku xadgudba intuu idinku xadgudba in leeg waxaa kaloo nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi unsur akhaaka daaliman oo madluuman walaalkaa u hili hadduu gardaran haddii laga gardaran yahayba saa'ilka iyo kan wax hororaya soo weeraraya waa daalim markaa dulmigiisa ayaa laga mancin kaas ayaa nasrigiisa iyo gargaarkiisu noqonaya lahu shakhsigii waxaa u sugnaaday dafcu kulli saa'ilin saa'il dhammaantii inuu iska difaaco calaa nafsin soo weeraray ow darafin xubin soo weeraray ow budcin farji soo weeraray ow maalin ama xoola soo weeraray fa in qatalow hadduu dilana falaa damaana wax magdhow ahoo lagu leeyahay ma jiro walaa yejibu dafcu can maalin ma waajibayo wa yejibu can budcin farjigii waa waajibayaa wakadaa nafsin ayaa lamida qasadaha kaafirun uu qasiyey ow bahiimatu ama neef mayeedhaani laa muslimun maya fil adhari adhar haddaan qabanno waa dafcu can hayrihi ka huwa difaacidii can nafsihi u difaacayey ayuunbay markaa la mid tahay waqiila yejibu qadcan waa waajibayaa ee walow saqadad hadday soo dhacdo jaratun jalxadi walam tandafic canhu aanay kala reebtoomayn ilaa bikasriha inuu jebiyo mooyaane damiinahaa fil asaxi intuu jebiyo ayuu magdhabi waxa uu sheekhu yidhi lahu qofkii la soo weeraray waxa u sugnaaday dafcu kulli saa'ilin saa'il iyo horor iyo weeraro kasta inuu iska difaaco ama muslim ha ahaado ama gaal ha ahaado ama mid miyir qaba ha ahaado ama midaan miyir qabin ha ahaado mid qaangaad iyo mid yar ha ahaado mid qariib iyo mid ajnabiya ha ahaado mid ku dhow iyo mid kaa dheer wuxuu doona aadee wixii ku soo horora inaad iska difaacdaabaad leedahay calaa nafsin soo hororay saa'ilka ku tacalluji calaa nafsin soo weeraray ow darafin ama xubin dee naftaadii inuu waxyeelay ayuu soo hororay ow darafin ama xubin inuu kaa jaru kaa gooyaabuu soo weeraray ow budcin ama farji buu soo weeraro dee ruux dumar uu doonaya inuu ka sinayso fuuro ow maalin ama xole ayuu soo weeraray inuu iska difaacu qofkaasi leeyahay waayo xadiidka abu daawuud uu warinayo oo iyo tirmidi baa warinaya sanadkiisuna uu saxiixa yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi man qutila qofka la dilo duuna maalihi isagoo xoolihiisii difaacana duuna damihi dhigiisii difaacanaya fahuwa shahiid waman qutila duuna maalihi maalkiisii qofka difaacanaya isagoo la dila fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid siduu inoo tusinayaana waxa weeye mar hadduu shahiid noqday waxaanu tusinaya inuu waxna dili kala dagaalamina karo sida ahlu xarbiga iyo gaaladan dagaalamayna hadday ku dilaan shahiid markaa lagu yidhi shahiid baate ay kugu bannaanatay inaad waxna disho aad dagaalantana haddaba fa in qatalow hadduu dilo kii la soo weeraray baa kii soo weeraray dilay falaa damaana magdhow laguma leh qisaas qofkaa laguma leh mag laguma leh kafaaro laguma leh qiima laguma leh dembi laguma leh leannu ma'muurun bidafci sharcigaa ku faray inaad istifaacdo mar hadduu sharcigu kuu oggolaaday magdhow laguma leh inaad dagaalanto iyo in lagudhaa magdhowna isma qabtaan isma qabtaan oo isma galaan munaafaad ayaa ka dhexeeya waxyaalo yaroo dee sida markaa jalxadda aynu soo jeegi doonno iyo mooyaane walaa yajibu dafcu haddaba haddaba hortuu lahu eg hadda lahu marka lagu yidhaahdo waxa u sugnaatay oo u bannaan weeye inuu isfaaca ma waajibba ma sunnaa maxay tahay halkaasi ayada kamu hadlin ee marka hore hortu lahu way kuu bannaan tahay way kuu sugan tahay buuhi haddaba imikuu kala saarayaa wuxuu uhi walaa yejibu dafca can maalin xoole inaad difaacdaa waajib ma aha leanna waad siin karaysayba kan isagoon kuma soo weerarin ayaad siin karaysay inaad difaacdaa waa kuu bannaantahay inaana difaacinina waa ku bannaantae waajiba inaad difaacdaa wa yejibu laakiin inaad difaacdaa waajib can budcin yacni farjigii inaad difaacdo xubinka ruuxii dumar ahaa in la soo weeraray xumaan in lagu sameeyo la doonayey inaad difaacdaa iyadu waa waajibo leannahu laa sabiila ibaaxatii si loo bannayn karaa ma jirto ama yacni dee xubinkii ehelkaaga haada ama mid kale ha ahaado wakadaa nafsin ayaa la mida nafdaadii haddii la soo weeraro ayana inaad difaacda waa waajib laakiin waa nafda marka la difaacayaa wakadaa nafsin qasadaha kaafirun gaal baa doonaya inuu waxyeeleeyo inaad iska difaacdaa ayaduna waajib weeye hadduu macsuumba gaal macsuumaba ha ahaado dee kan dimiga iyo mucaahidka iyo mustacmankiyaba ha ahaado hayrulmacsuum xurmo ma leh kan macsuumkaa ee markaa isna dhowrsanaana weerarka uu ku soo weeraray bay xurmadiisi ku dhacday inaad gaal isu dhiibtaana dullun fiddiin bay noqonaysaa xagga diinta oo isdullaysay bay markaa noqonaysaa ow bahiima ow qasadahaa bahiima haddii mayeedhaan kuu soo qastiyo yacnii dee dibi waadan baa ku soo galay ama awrdad cuna ama dameer wax cunayaa ku soo galay ama bahal baa ku soo galay ha iska kee cuna markaas waan iska dhiganayaa ayada ma bannaana le'annahu xayawaankan iyo mayeedhaankan dee waxaa loo gowracayay kuwada la cuno inaad nafdaada markaaad ku baaqi yeesho ayaa loo qalayay markaa weji inaad isu dhiibtoo tidhaahda iyaduna ha joogta anna hay disho wejay leedahay ma jirta baa layidhi laa muslimun laa in qasadaha muslimun hadduu nafdaada muslimu soo qastiyo inaad markaa difaacda waajib maaha fil adhari haddaan qabano bal inaad markaa isdhiibtaabaa kuu bannaan ha ku dilee waayo halkaa axaadiis dhowr ah ayaa markaa iyada ku soo aroortay oo nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiid imaamu axmed warinayo ibnu cumar laga warinayo wuxuu yidhi yaanu u diidin midkiin marka uu shaksi u yimaado doonaya inuu dilo an yakuuna milu ibni aadama alqaatil milu ibni aadama inuu labadii ilmanebi inuuinay labadii ilma nebi aadan oo kale inuu noqdo ina nebi aadan oo kale inuu noqdo yaanu midkiina u diidan hadduu shaksi u soo qasiy alqaatilu fi naar walmaqtuulu fi ljanna yacni ka wax dilaana wuxuu noqonayaa ahlunaar kala dila ahlujanna uu noqonayaa marka waad isu dhiibi kartaa xadiid kale oo tirmidi iyo abu daawuud iyo ay isagana warinayaan sheekh albaanina sanadkiisa uu tasiixiyey hadduu qof sidaa kugu soo qasiyo kun khayra ibni aadam labadii ilmo nebi aadam koodii khayrka badnaa noqo ee markaa isagu yihi maana bibaasiyi yadiya ilayka liyaqtulaka anugu gacantayda kuu fidin maayo inaan ku dilo darteed kun cabdillaahi almaqtuul walaa takun ilqaatil waxaad noqotaa addoonka ilaahay la dilay aduuka wax dilay ha noqonin weliba marka ay fidnooyinka iyo balaayooyinku dhacaanna yacnii sidaasaa wanaagsan inuu qofku kala dilayo inuu noqday ka isagu wax dilaya inaanu noqonin waxau idhi sheekhu wadafcu fil adhari baynu nidhi aanigu wuxuu leeyaha maye waajib weeye muslim aad iska difaacda walaa tulquu biaydikum ilaa tahluka yacni nafiin halaaga ku tuli baa leeyahy muslim laftiisa hadduu kusoo warray iska celi wadafcu haddaba dafcinta can hayrihi can nafsi hayrihi uu difaaco ka huwa difaaci isagu can nafsihi difaacaya unbuu la mid yahay cid kale difaaca aad difaacaysaa wuxuu la mid yahay un difaacii naftaada aad difaacaysay meeshii naftaada inaad difaacda ay waajib ahayd kan kale inaad difaacdaan waa waajib meeshii inaad difaacdaa aanay markaa waajib ahaynna halkanna waajib noqon mayso oo masalan halkeebay waajib ahayd inaad difaacdaa dee waxay ahayd markaa naftiisa hadduu gaal u soo qasiyo ama bahiiba u soo qasiya inaad difaacdaa waa waajib laakiin hadduu muslim u soo qasiya inaad difaacdaa waajib noqon mayso waqiila yajibu qadcan inaad cidda kala difaacdaa qadcan waa waajibo le'annoo waxaad leedahay inaad nafdaada ku deeqdood cid kale dee aad xaqeeda markaa ku deeqda laakiin cid kale kuma deeqi kartid xadiid baa jiray imaamu axmed fii musnadihi uu ku warinayay inkastoo sanadkiisa la daciifiyey wuxuu yidhi oo nabiga laga sheegay inuu yidhi qofga la dulleeyo agtiisa qof muslima ee aan u gargaarin isagoo karaya inuu u gargaaro adallahu allahu calaa ru'uusi alkhalaa'iqi yowma alqiyaama ilaahay baa u hiilinay dullaynaya isagana khalaa'iqda madaxooda maalinta qiyaamaha ayuu dullayn doonaa dad badan oo madax iyo shucub dhan ayaa maalinta qiyaamaha dadka muslimiinta maanta sidaa loo gelayo daawanaya ayaa markaa lagu dullayn doonaa oo lagu fashili doonaa ruusul khalaa'iq walow saqadad hadday dhacdo waxaana la yidhi ciddan la leeyahay waajib maaha iyo waa waajib iyo waxale waa axaadda imaamka iyo madaxdu inay markaa dadka difaacaani ayaga waajib bay ku noqonaysaa walow saqadad hadday soo dhacda jaratun jalxad iyo dee wixii kale markaa la midka ahaaba ama quraarad ama yacni waxbaa dee kugu soo dhacay walam tandafi canhu kamanay reebtoomin ilaa bikasriha inuu jebiyo mooyaane daminaha fil asaxi asax haddaan qabanno waa damaanaya li'annahu jalxadan ama foosadan ama waxaan ikhtiyaar ma leh qasadna ma leh ilaa waxaan kale waxaa la odhanaya isagaa markaa soo doontay baa la odhanaya waxbaa lagu xaalaynayay laakiin jarxad iska soo dhacday halkan ama waafose iska walaawalanaysa ayadaa iyadaa wax soo dooratay la odhan maayo eh qof raashin cid kale loo dhibaato geliyey oo cunayo magdhabayoo kale ayuunbay la mid tahay aanigu wuxuu leeyahay asaxa ka hor jeeda maya oo darar ayuu naftiisa ka difaacayaa markaa bulkiini baana markaa taas tasixinayo wuxuu leeyahay mansilati lbaahima bahimati saa'ila ayuunbay jilxaddan ama foostarmaa kuu soo carartayna la mid noqonaysaa haddaba wayudfacu saa'ilu waxaa lagu difaacayaa bilakhafi kii fududaa fain amkana haddii uu suurtogelaya dafcigii bikalaamin hadal iyo waistikaahatin gargaar doonasho xanumo darbu garaac baa xaaraana ow bidarbin buu ku reebtoomayaa biyadin lagu garaaco xaruma sawdun jeedal baa xaaraana ow bisawdin buu ku reebtoomayaa xaruma casal ushii baa xaaraana ow biqadci cudwin xubin jariddii ayuu ku reebtoomayaa xaruma qasn in la dilaa waa xaaraan fa in amkana harabun orad hadduu suurtogelayana fala madhabu wujuubuhu inuu markaa waajibaya weeye wa taxriimu qitaalin dagaalla markaa xaaraan noqonayo halkan wuxuu sheekhu inoo sheegayaa sidii markaa aad isaga difaacaysay qofkaa saa'ilkaa wuxuu uhi sheekhu wayudfacu alsaa'ilu waxaa saa'ilka iyo horarkaa laysaga difaacaa bilaakhaf faalakhaf waxba wuxuu kaaga fudud yahay uu kaaga reebtoomayo ilaa qofkan dhiiggiisa laguma bannaynin inaad iska bambaanisaa unbaa la doonayaa adiga lafdaadu xadgudub inaad sabayso lama dooni inaad iska bambaanisaa la doonaya waxa liyaaniya wixii aad iskaga bambaanin kartaad iskaga bambaaninaysaa markaa haddaba wuxuu uhi fa in amkana hadday suurto gasho inaad markaa iskaga dafcisaa bikalaamin hadal dee waa war waa kuba haddaad tidhahdo dhibka tuugtoo kale kuu soo dhacda dee sanqadhay ku cararaysaa war waa kuba haddaad tidhaahdo tow buu odhanayaa markuu saariqi yahay markaanu dee horor ahayn ile qaar horora baa jiro oo adiga iyo xoolaagaba iskiin raacinaya ee laakiin markuu tuuggan yara isagu wax dhufanaya uun yahay isaga inay baa ku filan haddaad tidhahdo ama sanqadhaad sanqadhay ayaa ku filan markaa bikalaamin hadday suurtagal ku tahay wasikaahatin iyo war hebelo war ka soo kaca war waa laysoo weeraray war tuug bay haddii markaa qaylasho aad cid kale u qayshato oo laguu soo gurmanayo markaas sida uu kaaga reebtoomayo xarumo darbu inaad wax ku dhufataa waa xaaraan oo kuma dhufan kartid ow bidarbin biyaddin inaad irbaaxda iyo inaad feedha iyo buu kaaga reebtoomayaayo amkana dafcu bidarbin biyaddin gacan inaad ku dhufato xaruma sawdun jeedal inaad ku dhufataa waa xaaraan ow amkana dafcu bisawtin waxaa suurtagala jeedal inaad ku dhufato uu ku dafcoomayuu ku reebtoomayaa xaruma casal inaad dee budh markaa intaad u soo qaadato aad gawda kaga saartaa kuma bannaana waa xaaraan ow amkana dafcu biqadwici cudwin xubin inaad ka jarto ayaa suurtagala xaruma qadrun inaad dishaa kuma bannaana haddaad xabadba haysato dee labada lugood ka tooga markaasoo alla ka fadhiisi laakiin haddaad madaxa ama laabta kaga dhufato dee iyada laguma oggola biqadci cudwin baa soo xaruma qatlun le'annoo waxaani daruura ayay ku bannaanaatay inaad markaa wax culus adeegsato ayadoo wax fududay kuu suurtogelayaanna oo maqsuudkii si sahlan aad u gudan kartaana daruura kuma jirto haddii ilaahayba sharkiisii kaa kaafiyo oo uu meel ku dhaco oo u god ku dhaco ama lugi jabto ama meeluu ka soo dhaco dee markaa adiguna hadda ad doorani markaa ilaahay baaba kaa kaafiyeen arrimahanna maxaa yacnii maxaa yacni markaysee leeya maxaa ka dhalanaya waxay yidhahdeen tii kuu suurtagalka ahayd haddaad weydaaratood mid kale u weydaarato waxyeelladaa waa lagugu yeelanayaa dee tuugii oo isagaba sii ordaya ama ka sii dhacaya markaa meeshii ka sii boodaya oo sanqadhaadaasi ku filan tahay haddaad markaa ama baasoorad ku ridood ku waxyeellayso ama budhaad markaa ku bashaaqiso waa lagu yeelanayaa markaa oo adaa markaa xadgudub sameeyey hadday markaa suurtagal ahayd inaad gacan ku dhufato jadal ku dhufo waad magdhabi hadday uli suurtagal ahayd ood bur ku dhufato waad magdhabi haddaad xubin inaad jartaa ay kaaga fillayd oo aad markaa qudhii ka jartana ayadana waa lagu yeelanayaa masaa'il bay markaa ka soo reebaan dhowra ayadu waxay yidhaahdaan yacnii zine iyo xumaan hadduu markaa samaynayo dee ayada kawbaad kaga siin kartaa midda labaad waxay yidhahdeen haddaanad wax kaleba haysanin oo masalan imika gacan kuma dhufan kartid keliya seef baad haysataa jeedal ma haysatid oo ul ma haysatid oo gacanna markaas wax kaga qaban kari maysid laakiin seef baad haysaa dee seeftaas maad ka jarin markaa ille wax kaloo iskaga difaacdo ma haysatide fa in amkana harabun haddii ay suurto gasho orod inaad adigii taw ka tidhaahdo falmadhabu wujuubuhu madhab wuxuu leeyahy inuu waajib yahay inaad markaa adiga iskaga cararto wa taxriimu qitaal inaad la dagaalantaana inay xaaraantay mar haddaad ka carari kartuu kaa hadhayo ama aanu kuma gaadhaynba haddaad ka cararto leannu nafdaada markaa inaad ka fakiso qof galoo bilaahan falaaham aad kaga fakiso ayaad markaa furan tahayoo dee iyadoo markaa wax sahlani kuu fudud yihiinna wax kale loo weecan maayo aanigu wuxuu leeyahay mee ma waajibayo dee halkaaga inaad iska taagnaataa waa kuu bannaan tahay dee nin weyno markaa la eryanayaana dee markaa iyana laga fiican markaa inaad ka oradaa iyadu inaad iska celisa ayaa kuu bannaan walow cudad haddii la qaniino yaduu gacantiisa khallasaha wuxuu kaga soo fakin bilashali ka fudud ee min faki laxyahi inuu markaa afka kala qabto wa darbi shidqayhi cabankaa inuu ku dhufto ee fain cajaza hadduu kari waayo oo fasallahaa uu soo siibo oo fanadara asnaanwilku ay soo daataan fahadurun weeye waman nudira ka layga ilaa xurumihi xuramkiisii iyo dumarkiisii fii daarihi ku sugnaa min kawatinka laga soo ega daaqad ow haqbin ama meel daloosh camda loo eego ee faramaahu ku ganaa bikhafiifin wax fudud ka xasaatin quruuruxba weeye ee faacmaahu indhatira ow asaaba ama ku dhufta qurba caynayhi caynihii ishiisa agteeda oo fa jaraxw deetana dhaawace famaataw dhinto fahadarun weeye kaasina bishardi cadami maxrami wa zawjatin linaadiri baa la shardiyaa qiila waxaa le wasitaarilxurumi baa wa cadami sitaari lxurumi baa la shardiyaa qiila waxaa le waindaarin qabla ramyihi ayaa markaa la shardiyaa waxau sheekhu leeyahay walow cudad haddii qofka la qaniinay yaduu gacantiisa qof baa markaa gacantaadii markaa qaniinay oo waa calaashanaya waa ka buuxsaday khallasahaa wuxuu kaga saari bilashali ka fudud min faki laxyayhi dee hadday suurtagal tahay labadiisan lafgalood inuu kala fakiyo oo kor u kala qabto oo uu gacanta kala soo baxo hadday taasi suurtagal tahay wa darbi shidqayhi aw darbi shidqayhi haddii markaa meelahan camanka intuu ka gujiyo uu markaa xanuunsanayo markaa sii daynaya qaniyadiina taas ayuu samayn fa in cajaza hadduu kari waayo dee gacan waa kan haysa tii kalena waxba waa u kala qaadi weyday hadii le hadday meel hoose oo kale ahaan lahayd ayaabay suurtagal ahaan lahayd in markaa labada labada lafgaleed kala qabto oo markaa ama debnaa kala qabto kala jiidaa suurtagal ahaan lahayd laakiin masalan gacan buu ka haysaa tan kalena keligeed waxba u qaban mayso oo fasal lahaa dabeedna uu soo dhuftay gacantiisii oo fanadarada asnaanu ilkuhu ay soo daataan fahadarun ilkihiisaasi hadday tobanka u horreeyaaba soo raacaan ilkihiisaasi hadur weeye wax ka soo qaad ma laha xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu calayh wasalam waxaa ku saga anna rajula cadda yadda rajulin fanasaca yaddahu min fiihi fawaqacat hanaayaahu nin ayaa qaniinay nin kale gacantii gacantii buu ka soo dhito foolasha ayaa markaa soo dhacay rasuulka isula tegeen wuxu uhi foolashaydii baan kaa doonayaa nebigu wuxu uhi yacaddu axadukum akhaahu kamaa yacaddu lfaxl waar midkiin ma wuxuu qaninaya walaalkii siduu awr kuu qaniino laa diyata laka bul wax alla waxaad leedahay ma jirtee halkaa ka bax nafdii dhammayd baa hadday ku soo horarto oo disho aan waxba lagaaga yeelanaynin kanna dee waa ka sii awlaysan yahay ama daalimhaada ama madluumhaada xataa waxay leeyihiin haddii lagaa gardaran yahay oo lagu waxyeelayo in adigu qanintaa marnaba kuma bannaana markaa halkaa uu yidhi min faki laxyayhi wa darbi shidqay ow darbi shidqay weeye yani labadoodaba inuu israaciyaa waxba markaa laga maarmaan maaha fakiga ayaa markaa horeeya isaga ayaa sahlan macnahana halkan waxaa laga soo qaataa oo macnaha la macno noo la xugu noqotaa qofku hadduu xubin ka mida jidhkiisa uu hub ahaan u adeegsado waxyeellada soo gaadha isaga isu qaba haddaad iminka feedh qaaddood ninku masaxday faru ku jabaan aday isu qabaa haddaad hidh qaaddood markaa mid kale afka kaga dhufato oo ilkihiisi ku galaan yacnii dakharkaagaasi aday isu qaba waayo adaa huba adeegsaday waxay ka dhigan tahay haddaad imminka budh aad markaa budhkaaga aad nin ku kala jebiso oo aad tidhaahdo budhkii aan kuu kala jebiyey baan kaa rabaa qiimihiisii ilaa aduu kuu kala jabaye taasoo kale unbay la mid noqonaysaa haddaad qaniintuu kaa soo fakiyo haddaad hidh ku dhufatood ku dakranto haddaad feer markaa ku dhufatood ku dakranto haddaad laad ku kicisood markaa lugtii wax ku noqoto haddaad jidhkaaga meel ka mida hub ahaan u adeegsato wixii soo gaara adaysu qaba kuma lihidkii aad u adeegsatay bal waxyeellada aad u geysatay ayuunbaad markaa ku yeelanaysaa innagana dee mimikee lalaba eegaba soomaalidu waxay tidhahdaa hadday waxyeella timaaddo gardarra hadhay bay tidhaahdaa qaaciidodaasay dhigteenoo tuuggii aan ku bixinaynin ee meelaad ka gasha aad weyday haddaad ku nabto iska dulqaadunbaa lagu leeyi wuu ku soo weeraray iyo kuma soo weerar cidba eegi mayso waxaa lagu leey mar hadday waxyeella timaaddo gardarra hadhay iska bixiyun waxyeellada isla gurguuro waman nudira qofka la eego ilaa xurumihi xurumkiisii iyo dumarkiisii ka laga eego dumarkiisii fii daarihi ku sugnaa daartiisa minka watin midbaa daaqadda ka soo qaawisoo ka eegay ow haqbin ama meel daloosho ama dilaacdu ka soo eegay camdan buu soo eegayaa fa ramaahu dabeetana ninkii daarta lahaa ee dumarkiisiiyo la eegayey ayaa bikhafiifin wax yaroo fudud markaa ku soo tuuray ka xasaatin waaba quruurixii fa acmaahu dabeedna waa indha tiray dam buu kaga siiyey il buu kaga dhuftay wiilkoo digadu ka dhigay oo ama asaaba qurba caynihi isha agteeda ayuu kala helayoo fa jaraxahu markaasuu dhaawacay waxyeelladii waa saliy maata waa dhigtay fa hadarun kaasir hadur weeye kaasir hadur buu noqonayaa way xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan isagana wuxuu nebigu uhi low italaca axadun fii beytika hadduu mid gurigaaga soo qaawisuu soo daalacdo walam ta'dan lahu aanad u idmin faxadaftahu bixasaatin quruuruxaad ku tuurto faqaata caynahu ishiisa aad tirto maa kaana calayka junaaxun wax dembi ahoo ka haysa iyo wax lagaaga leeyahay toona ma jiraan falaa qawada walaa diya midna ma jirto bal u fiirso cishaadii haddii halkaa lagu waxyeeleeyo kontonka halaad lagaa siin lahaa hadda markay khaynad noqotay dadka markaa khaakhaawisaya guryahooda waa taa bilaa qiimay noqotay hadur weeye ka kac weeye marka bash laga siiyo markaa xurmada dadku siday u weyn tahay ayaynu garanaynaa wuxuu leeyahay sheekhu bishardi cadami maxramin wa zawjatin linaadir waxaa shardiga inaan maxram iyo zawja ninka naadirkaa lafdiisa u joogin haddii isaga lafdiisa markaa dee xaas iyo dumar ay meesha u joogaan dee kuwaygaad eegaysay markaa lama odhanayo war kuwaygaan eegayay hadduu isna yidhaahdo dee waa u furan tahay oo markaa inuu wax ku tuuro ma laha qiila wa sitaari alxurumi wa bishardi cadami sitaari lxurum qiil baa wuxuu leeyahay waxaa kaloo shardiga inaanay asturnayn dumarkan xurumkaa inaanay asturnayn hadday dee asturayinoo xijaabkoodii qabaan ama meelaan laga arkayna ay joogaanna dee waxaad ugu ganta markaasood il uga tirtaa kuma bannaana qiila waxaa leey waindaari wa bishardi indaari qabla ramyihi intaanad gelin waa inad digaatan waar naga tagaana soo egina waa inaad tidhaahdaa hadduu kaa jeesan waayo dee markaa kaga bashsii laakiin adoon markaa u digin oo war maxaad naga eegaysaa kaga bashsiini buu leeyahy qiilku laakiin qowlkii hore qawiga ahaa wuxuu leeyahay markaa waxaasoo dhan ayaga shardi ma aha walow casara hadduu ganaaxo waliyun wa waalin wa zawjun wa mucallimun intaasaa wax ganaaxay fa madmuunun weeye wixii ka yimaada ganaaxooda walow xadda muqadaran falaa damaana ee walow daraba duriba haddii shaaribun binacaalin wa hiyaabin fala damaana cala saxiix wakada arbacuuna sawtanna waa lamid cala almashhuuri haddaan qabanno ow akaru wax ka badan ayaa la jeedlay wajaba qisu ayaa waajibaya bilcadadi cadad ayuu markaa ku waajibayaa wa fii qowli nisu diyatin ayaa waajibaya wayajriyaani waa dureerayaan labadan qowl fii qaadifin qaadif julidda axadan wa amaaniya la jeedlay waxa uu leeyahay sheekhu walow casara hadduu ganaaxo edbiyo weliyun weligii baa cidduu weligu ahaa dee awowgii aabbihii wasigii ayaa ciduu weli u yahay ganaaxay tacsiir edbiyey wuu jeedlay waa dhirba waxbuu kuseeyey wawaalin waaligu waa mas-uulkii baa looga jeedaa markaa ama markaa garsoore ha ahaado ama badhasaab ha ahaado waa mas-uul adigu yacnii xil dowladeed iyo xil ummadda ka dhexeeya haya ayaa cid loo soo kor yeelay ganaaxay wa zawjun nin ayaa markaa islaantiisii isaguna edbiyey oo ganaaxay oo yar u leeyey wa mucallimun nin mucallimaa ilmihii yaraaye loo keenay waxbarayey ayuu isaguna ganaaxyo waa u leeyey dabeete waxyeellaa ka timi fa madmuunun tacsiirtoodaasi waa madmuun waa mid la magdhabayo haddii halaag ka yimaado hadday waxyeello dee muuqataa ka timi haddana iyadana waa la magdhabayaa haddii markaa uu ku dhinto qofkii waxyeelladaa loo geystay waxay leeyihin haddii garaaca inta badan wax dila lagu sameeyey dee waa la qisaasi wixii aan waalidka ahayn aabbihi awo wixii aan ahayn waa la qisaasi haddii kalena oo aanu markaa darbi haaliban wax dilaa diyatu shibhil camdi ayaa caqilada la saarayaa le'anna waxaa loo jeeday edbin edilid looma jeedin mar haddii dhimasha ka timina waxa caddaatay in xadkii uu dhaafiyey waana iminka runtii dee labunbay ka dhacdaayoo zawjka way ka dhacdaayoo dee islaantii inu waxyeeleeyo waxyeello u geysto oo ay markaa dhaawacaan oo ay dakhraan oo ay gacan jabiyaan waxyeello u geystaan way dhacdaa dee waa laga magdhabaya ilin dhiiggeeda ma lehee mucallimiinta lafdoodu qaar baa siday markaa ciyaalkii ugu booqayaan isbiila ta qaaday oo ciyaalka dabeetana siay u laynayaan ilahay yaab ku keenaya mid baanu maalin dhangaduhu ku dhuftay toddobiyo toban halaad ka xaqna markaa mwaa bahalkaas macallin maaha macallin maaha e waa bahal markaa xanuun qabo in markaa ciyaalka laga qabto ayuu markaaysa anugu xidhaana dhahdaa macallinka qaar baanu xidhnay mar xataa ilmo yaroo wuxuu dhigayaybu intuu baskii la soo raacay midu qariqariybu baskiiba ka tuuray gebigiisiiba intuu isagoo albaab ayuu ka tuuray baskiiba yani macallin maaha markaa waa bahalkaasi inuu edbiyaabaa la doonaya laakiin wixii intaa ka badani dee dil iyo cadaawad bay markaa noqonaysaayo in cuquuba la mariyo ayuu markaa isaahinaya marka low casala waliyun wa waalin wa zawjun wa mucallimun fa madmuunu mooye waxay geystaan walow xadda muqadaran haddii markaa waaliga ama imaamkii xado muqadaran wax la qadar xadulqadaf buu siddeetankii jeedar ku dhuftay xadkii zinada ayuu boqolkii ku dhuftay dabeetana wuu dhintay falaa damaana damaan laguma laha oo xaqii ayaa dilay laakiin tacsiirta waataynu soo tilmaannay haddii tacsiiruu ku dhinto in lagu yeelanayo waa tanaynu dee imikaba ka hadlayni walow duriba shaaribun kii wax cabbay wixii lagu sakhraamaya haddii binicaalin kabo lagu garaaco wa hiyaabin iyo maryo wuu dhintay dee falaa damaana caro saxiixi laguma leh sidii xuduuddii kaleba dee ay ahayd wax markaa dee dheeraada laguma samaynine wixii markaa dee lagu samaynaya xadka lagu gudaya umbaa lagu sameyey taani wuxuu leey waa la magdhabayaayo yacnii sawd unbay hayda waxyaalahan kale kabahan iyo waxan kale yacni xadgudub baa ku jiro waxa lagayaa kab cidhibli inay u raacday baa dhici karto markaa waa lagu yeelanayaa buu leeyay wakadaa arbacuuna sawdan cala almashhuuri haddii lagu dhufto afartan jeedal oo dabeeta udhinta damaan laguma leh calalmashhuuri leanna saxaaba waa ku ijmacdeen afartan jeedal lagu dhufanayo markaa damaan kuma tacalluqayo taanigu wuxuu leeyahay maya waa magdhow baa ka sugmaya oo arbiciinkani waa ijtihaad ayuu leeyahay laakiin waataynu soo tilmaanay arbiciinku inuu nas ku sugan yahay ow akaru ama wax ka badan afartankii wax ka badan ayuu jeedlay markaasuu u dhintay wajaba qisuhu kaa badan qaybkiisa ayaa waajibaya bilcadadi jire ayuu ku waajibayaa macnaha waxaa la eegayaa jeedalkan uu ku dhuftay iyo intan dheeraadkaa baa la eegayaa inta zaa'idkaa baa la fiiriya inta baaqiga iyadu waa dhacaysaayoo dee garaacani jidhkiibuu ku wada dhacayaa waanay isu dhow yihiin damaankii markaa tiradeeda ayaa loo eegayaa iminka koob iyo afartan marka lagu dhuftay waajibkuna waa afartan ahaa magtiisii waxaa loo qaybinayaa koob iyo afartan jus markaa jusgaa koob iyo afartanaad baa waajibaya ilaa afartanka xaq baa loogu lahaa halkan dheeraadka koob iyo afartanaad ayaa markaa xaqdarro ahaayo kaasuu mar hadduu markaa dhammaanta koob iyo afartankaas u wada dhintay magtio koob iyo afartan loo qaybiyey meesheed baa waajibaysa wa fii qowli nisudiya qowl wuxuu leeyahay maya diyada barhkeed baa lagu yeelanayaayo dhinac kaluu ka eegaya wuxuu leeyahay qofkani wuxuu ku dhintay wax sharcigu ogol yahay oo afartana iyo wax sharcigu aanu ogolaynoo hal dheera markaa wax la ogolyahay waxaan la ogolayn buu u dhintaye ha loo qaybiyo oo laba un ha laga dhigo sidaasaa markaa culimo fara badan ay qabaan wayejriyaani labadan qowl waxay ku soconayaan oy galayaan oy ku dareerayaan fii qaadifin qofkii wax qadfay oo julida la jeellay axadan waamaaniina koob iyo siddeetan xadulqadafkii siddeetankaaba ninbaa ama ruux dumar ama nin ku sheegay sino waxaa lagu yeeshay siddeetan jeedal soo maahayn koob iyo siddeetan baa lagu dhuftay waa u dhintay labadan qowlun baa ku jiro qowl wuxuu leeyay waa nisfu diya ayuu yeelanayaa qowlo wuxuu leeyay maya diyadii inta koob iyo siddeetan loo qaybiyo halka halkaa soo baxay ayuunbaa markaa la bixinayaa walimustaqilin waxa u sugnaaday kii arrinka nafdiisa la keliyoobay qadcu silcatin buro jariddeed ilaa makhuufatan mid makhuufo ah oo markaa laga cabsanayo mooyaanoo laa khatara fii tarkiha ka tegiddeeda aanay wax dhibi ku sugnayn aw ilkhataru ama khatartu fii qatciha jari agsar uu badan yahay waliabin waxa u sugnaaday iyo wajadin qadcuhaa min sabiyin wamajruun inay ka jaraan maca alkhatari khatar lamaceed in zaada khataru tarki ka tegidda khatarteedu hadday badan tahay laa lisuldaani uma sugnaa walahu waxa u sugnaaday suldaankii walahu weligii waxa u sugnaaday iyo walisuldaani qaطcuhaa inuu markaa buradii ka jaro bilaa khatarin wa faslun wa xijaabatun ayaa u sugnaatay ee falow maata bijaa'izin min haadaha mid jaa'is oo kaa kahday hadduu ku dhinto falaa damaana fil asaxi asax haddaan qabanno wax damaanahu markaa lagu yeelanayaa ma jirto waxau sheekhu leeyahay walimustaqilin kii la keliyoobay arrinka nafdiisa oo kaa la keliyooba maxay waa qofka horta ee baaliqee caaqilkaa mustaqil buun binafsii la yahay cid ka mas-uuli ma jirto laakiin ilmihii yaraa iyo kii waalaa iyo kii addoonka ee mas-uul baa laga yahay oo weli baa loo yahay iyaga ka isaga waxa u sugnaaday qatcu silca inuu iska jaro buro ayuu leeyahay leannu dee foolxumo ayay ku haysaayo qarad iyo ujeeddo ayuu ka leeyahay xagga nafdiisa hagaajinteeda wuu iska jari karaa ilaa makhuufa dee silca markaa laga cabsi qabo jariddeeda oo hadduu jaro waxaa leeyahy waad dhiigbaxaysaa oo waad ku dhimanaysaa markaa taa inuu jaro xaquma leh oo laa khatara fii tarkiha inuu iska daayo ee iskaga taallana aan khatari ku sugnayn aw ilkhataru fii qacihi akaru ama khatari waa ku jirtaaye laakiin khatarta jaridda ayaa ka badan markaa inuu jaro ma leh leannuu naftiisu inuu halaago ayaa ka imanaysa walaa tulquu biaydiikum ilaa tahluka nafihiinaan halaagka ku tuurina ayaa aayadda qur-aanka ahayd hadday laakiin khatarta tegi ka tegiddeedu ay badan tahay ama jaridda iyo ka tegiddu siman yihiinna waa jari karaa markaa waliabin wajadin aabba iyo awow waxa u sugnaaday qadcuhaa inay silcadii jaraan min sabiin wamajnuunin inay ka jaraan sabigiiyo majnuunkiibaa u sugnaa inay ka jaraan maca alkhatari markay khatar dee ku haysa kusii oolitaankeedu waa in zaada khataru tarki kudaynta khatarteedu hadday ka siyaadsantahay khatarta ka jaridda weeye leannahu dee mar hadday xoolahoodiiba ka ilaalinayaan baabi'iddii nafdooduna waa leeyihiin laa lisuldaanin suldaan isagu uma sugnaaninoo dee meeshan shafqa iyo naxariis baa ku jirto ayagu kama jari kara suldaan iyo mas-uulkii guud ee muslimiintu walahu waxa u sugnaaday ciddaa la soo sheegay aabba iyo awow wa suldaanin iyo mas-uulkii guud qadcuhaa inuu ka jaro bilaa khatarin iyadoon wax khatari ku jirin inuu ka jaraa buu leeyahay dee sabigii iyo majnuunkii walahu waxaa kaloo say wafasun waxijaama sarsariddii iyo xijaamadii iyo toobinkii ayaa iyana u sugnaado maslaxa ayaa ku jira dararna ka iman maayo ee falow maata sabigii iyo kii waallaa bijaa'izin min haada waxyaalahan bannaan ee weliga u bannaanaayo suldaanka u bannaanaa hadduu ku dhinto falaa damaana cala lasaxi asax haddaan qabna damaan laguma leh leannu dee haddii kale waa la yska daynayaa oo sabigiiyo majniinkii waa ku dhib mudanaya taanigu lexya wuu magdhabayaayo tacsiirtii oo kale ayay markaa la mid noqonaysaa bijaa'izin baynana waxaan loo oggolayn mid khatarta goynteedu ay badan tahay bay gooyeen markaasuu ku dhintay markaa waa magdhabayaan walow facala wallahu aclam halkaa inoogu joogo